waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan bal dhambaalka ugu horreeya ibraahino soo qaba heese wan wanaagsanna toddobaadkan dhegeystayaasha oo ay weliba si gaar uga heli doonaan ibraahino laakiin toddobaad kasta waxaan dhahnaa heese wan wanaagsan marka dhegeystayaashu waxay isleeyihiin toddobaad kastay sheegaan toddobaadkan muxuu uga duwan yahay marka wuxuu uga duwan yahay iyagaa sheegi doona markay dhegeystaan marka bal dhambaalka uga horreeya dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray caasho abikar macalin axmed iyo macalin xuseen macalin axmed iyo macalin daahir macalin axmed faadumo axmed haajiro macalin axmed cusmaan mukhtaar cabdirasaaq sheekh maxamed iyo cabdi maxamed nuur madaale iyo waxay yidhahdeen bakar cali buule kamaal cabdirasaaq geesdheere waxaana jecel yihin halkan inay ka salaamaan maxamed macalin axmed maxamed dheere iyo daahire axmed oo wiil uu ugu dhashay bay yidhahdeen gobolka baay baydhabo waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdirasaaq waxaan leenahay cabdirasaaq soo weynuu noqo kii waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waxaa diraya dhammaan reer faarax aw cali maasha allah way tiro badan yihiin midna lagama soo tegin waxaa ugu horeeya yaasiin maxamuud faarax madaale waxaa kaloo ku jira yuusuf faarax cali aw cali saleemaan faarax aw cali mahad faarax aw cali waa dhammaan ilmo faarax aw cali siciida ku jira xuseen uu ku jira aadan waa lagu soo qoray ciise mustafe caasha kinsi saynab hodan sahra luul safiya iyo xaliima reer faarax aw cali waxay hambaliyo mexera u dirayaan baa layidhi boqorka iyo boqoradda kale ah ciise faarax aw cali wiilkoodii baa guursaday xaggee lagu soo haraa iyo marwadiisa baa layidhi hodan caydiid axmed oo khamiistii lasoo dhaafay meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin isku waara umad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo weliba waxaa ibraahim oo lasoo raaciyay dhambaalkan codsi baa layidhi fadlan waxaanu idinka codsanaynaa inaad noo dheeshaa baa layidhi barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee dhambaalkan uu ku baxayo heesta cumar shooli ee ladnaan ku waara heesta ladnaan weliba ibraahimow aan kusii dare beryahan barnaamijkan hambalyada iyo heesaha in badan waan cayaara laakiin muddooyinkan waxaan filayaa in heestahaasi dhegeystayaasha ay naga sugaayeen ladnaan ku waara labadiis jecelow ee libaantay ahaada waa tahay ibraahim maxaad la sugaysaa ku soo dhowaada codkii cumar cabdulle shooli
cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii luaacay sida laaga roob yeelay cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii lulaacay
baystay subax baa arooskii lulaacay ladnaan ku waaraay labadiis jecele libaantay ahaadaa labadiis jecele libaantay ahaada wejiga labiyada ka murayo lama hiisa fidiya arooskii mulaacay sidallaha malogsha labiyada ka murayo lama hiisa fidiya arooskii mulaacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadii ubad leh libaantay ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadii ubad leh libaantay ahaada
waa tahay ladnaan kuwarah iyo codkii cumar cabdulla shoole ayaan intaas ku dhaafaynaa dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray dhinacayga yaalla waxaa soo qoray oo dhambaalkan saaxiibada ka wakiila ahaa mukhtaar cabdulaahi dadka dirayana waxaa ugu horeeya bashiir sheekh ibraahim cabdinuur sheekh ibraahim maxamuud sheekh ibraahim nimco sheekh ibraahim iyo cabdiraxmaan sheekh xasan maxamed sheekh xasan faaduma zahra sheekh xasan hinda ow maxamed nuur cabdulqaadir cabdulaahi iyo maxamuud cabdulaahi mukhtaar cabdulaahi iyo cabdulaahi axmed mataan iyo bashiir axmed mataan arde axmed mataan waa ruqyo ibraahin iyo cabdulaahi maylaan baa la yiri iyo maxamed macalin markhadle iyo yuusuf macalin axmed nuur iyo ugu dambayntii rooda cabdiraxmaan iyo cabdulaahi sheekh bashaa'ir baa la yiri iyo axmed cabdiwahaab dhammaan innagoo kala joogna baa layidhi qaaradaha adduunka oo dhan waxaan halkan tihaaniyad farxad looga diraynaa bay yidhahdeen lamaanaha iscalmaday ee kale ah mudane maxamed nuur sheekh ibraahim cabdi mursal iyo marwadiisa baa la yidhi marwarooda suldaan maxamed oroskoodu ka dhacay magaalada ra'aso waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara obad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo annagun waxaan raacinaynaa aamiin
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caashan nimcaan jaamaca maxamed iyo shiine jaamaca maxamed iyo qadar suleymaan maxamed iyo cali aadan maxamed sureeqo aadan maxamed ifraax cali maxamed nuure axmed maxamed iyo aamina aadan maxamed iyo maxamed cali caalin xuseen maxamed guuleed iyo ugaas xasan bashiir siciid iyo cabdi maxamed diriye iyo sabaad maxamed diriye dhammaan reer maxamed diriye waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cumar muuse maxamed iyo hodan cusmaan oo wiil ugu dhashay gobolka togdheer waxaana ay leeyihiin ducadu waa daanduray heestuna waa caasho waxaan leeyahay wiilkaas allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkii waxtara maxay dhaheen ducada waa daanduray heestana waa caasho heesta caashaa laga sugayaa yiri asibag asibag waa taa way la heleen waxaan soo qabanaya ibraahin oo heesta halkudhageedu yahay qarni waa hees ka mid ahayd riwaayadii doob qalanjadii gabaab qarni waxaa ku wada luqeynaya fanaaniinta waaweyn ee codkooda aad loo jecel yahay hibe maxamed hudoon hibe nuura saalax qaasin baa ku jira khadro daahir cige iyo cabdinaasir macalin
hori qaybna aanu leenahayey waa idinka qaarkiiney ninka hawri qabyow dahay ka fadhiya maquusta doob qalanjadiisii gabay mada lagu khasaaraa ninka hawli qabyow dahay ka fadhiya maquusta doob qalanjadiisii gabay mada lagu khasaaraa quruxda yaanu leenahay qalabka yaanu sidanaa quruxda yaanu leenahay qalabka yaanu sidanaa haddaydan wax nala qaban marad qaarad kala jira buu noo qoray ilaahay quruxda yaanu leenahay qalabka yaanu sidanaa
arad weliba camalkee qisa timidba subaxdee oomkii weliba garashadii abdhiuu qabweyn galay arad weliba camalkee qisa timidba subaxdee oomkii weliba garashadii abdhiuu qabweyn galay kuwa quursadee kibir qayrkood aan qadarinayne waa idinka qaarkiini kuwa quursadee kibir qayrkood aan qadarinayne waa idinka qaarkiini gabar qawl ragdiida jacayl miyay u qalantaa hashaanbaar qabkeeda quun kun miyay u qaraantaa gabar qawl ragdiida jacayl miyay u qalantaa hashaanbaar qabkeeda quun kun miyay u taaraantaa qisadiow jeedadu ma isqaaliyeya qisadiow jeedadu ma isqaaliyeba taariiquna ma qaadna hadda qalaad u fahamteen miyaan idin qasbayna qisadiow jeedadu ma isqaaliyeba taariiquna ma qaadna haddaad qalaad u fahamteen miyaan idin qasbayna dr daahir iyo saalax qaasim naaji maxaad tidhahdeen marka waliba sabankii oo raaxiba dhararteen qaalin waliba awkeed dad qangaadhay waa guur marka waliba sabankii oo raaxiba dhararteen qaalin waliba awkeed dad qangaadhay waa guur
inay si weyn uga heleen heesta qarni iyo codadka fanaaniinta hibe maxamed cabdinaasir macalin saciid khadra daahir iyo saalax qaasim naajid dhinaca dhambaalada haddaan mar kale jalleecnana dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cali aadan maxamed iyo shiine jaamac maxamed iyo khadar saleymaan maxamed iyo nimcaan jaamac iyo suleekho aadan iyo nuure axmed maxamed iyo maxamed cali caalin iyo cabdi maxamed diiriye iyo salaad maxamed waa dhammaan reer maxamed diriye oo isku duubaa la yidhi oo kala jooga daafaha caalamka waxay tahniid dhalasho oo farxad la u dirayaa baa la yidhi oo ay hawadana u marinayaan cumar muuse maxamed iyo marwadiisa baa la yidhi hodan cismaan oo wiil ugu dhashay degmada balidhiig oo ka tirsan gobolka togdheer siddeed iyo tobankii disembar waxay leeyihiin ducada waa daandire waa tahay
wiilkaas kiisoo weynaada dhambaalkan caasho waxa uu nooga yimid ayeeyo xasno geedi xaayow iyo hooyo khayro indhoy iyo adeer sheekh cabdicasiis sheekh cabdi iyo eedo maryan sheekh cabdi iyo eedo cajabo sheekh cabdi faatumo sheekh cabdi iyo muuse sheekh maxamuud muuse furdug iyo axmed sheekh maxamuud axmed cire iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo ibraahim sheekh cabdicasiis iyo ismaaciil sheekh cabdicasiis iyo axmed abukar cali iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xaliimo sheekh maxamuud seegeeda iyo caruurtooda iyo nuurto sheekh maxamuud iyo caruurteeda zaynab sheekh maxamuud seegeeda iyo caruurtooda iyo caashi sheekh maxamuud seegeeda iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen nuurto sheekh cabdicasiis iyo bashiir macalin cabdulla xaaskiisa iyo caruurtooda ismaaciil cabdulaahi xasan saydow siidow cabdulaahi xasan iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdulaahi xasan iyo daahir maxamed xaashi iyo siciido maxamed xaashi saygeeda iyo caruurtooda iyo raxmo cabdulaahi xasan saygeeda iyo caruurtooda kowsar cabdulaahi xasan saygeeda iyo caruurtooda rafiico cabdulaahi shukri shariif xasan iyo bahjo moxamed xaashi waxaa dhammaantood ay jecel yihiin inay halkan taaniid ka gaarsiiyaan cabdikariin sheekh maxamuud iyo hibo mahad cumar oo gabar ay ugu dhalatay waxay idhahdeen dalka mosambiq waxaana ay leeyihiin gabadhaasi ducadu waa xaggiina waxaan leenahay soo weynow noqotii waalidkeed iyo dadkeedaba anfacda
anigana aamin ayaan raacinayaa heesta saddexaad ee barnaamijka ibraahimnuma dhinacaaga amase waa dhinacayga noo soo qabo ku jeer anigaa ku jecel oon hal ka dhinnayn ibraahim oo anigaa ku jecel waa laleeyahay waxaa ku luuqeynaysa fanaanada maryan mursal ciise ku jeer markaan imalaha dhiga dhigtad aad u taagta ibraahim waa yaabte codka macaanna fanaanada maryan mursal ciise
waayahay dhambaalkan caasho waxa uu noogu yimid hooyo faadumo cali tuuxow iyo hooyo aamine cali tuuxow hooyo nadiifo nageeye cali iyo maxamed yuusuf cabdulle iyo cabdikariim yuusuf cabdulle iyo dhool yuusuf cabdulle falastiin yuusuf cabdulle rayaan yuusuf cabdulle farxiyo cabdulle aadan iyo shamse cabdulle aadan safiyo cabdulle aadan cabdi xuseen cabdulle iyo daawud xuseen cabdulle iyo liibaan xuseen cabdulle iyo ismaaciil xuseen cabdulle dhammaan reer xuseen cabdulle iyo reer negeye cali waxa ay taaniyad u dirayaan farxiyo yuusuf cabdulle iyo ismaaciil cali oo arooskooda uu ka qabsoomo bay yidhaahdeen muqdisho gaar ahaan warta nabadda waxaana ay leeyihiin ducaduwa xaggeena arooskiina ha noqdo kii aad bashbashi barwaa kala kulantaan ee bana idinkala sii ubad qayr qaba aamin anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalka ugu dambeeya ee barnaamijkana ibraahimow dhinacayga waa tahniyad dhalasho waxaana diraya abi sulaymaan maxamed macalin iyo marwadiisa hooyo saciido isaaq maxamed iyo caruurteeda shukri sulaymaan maxamed macalin iyo odaygeeda iyo gabadheeda iyo hana sulaymaan macalin maxamed iyo caruurteeda iyo odageeda iyo maxamed sulaymaan maxamed macalin iyo nimco sulaymaan maxamed macalin iyo yaasmiin sulaymaan maxamed macalin iyo barwaaqo cali xasan iyo caruurteeda iyo adeer cali xasan dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdulaahi cali xasan iyo xamdi sulaymaan maxamed macalin oo mataano wiil iyo gabar ah ugu dhashay baa la yidhi degmada baardheere ee gobolka gedo taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishan labiyo tobnaad sanadka laba kun sideed iyo toban waxaan leenahay bay idhaahdeen kuwii dadkooda iyo diintooda anfaca rabbi ha ka dhigo heesta ugu dambaysa waa codadka labada fanaan aweys khamiis cabdallah iyo faadimo qaasin heestuna waa beerka ay hura berigaan bartaad waayo heestaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha intaan mar kale hawada ku kulmi doonna haddii alla idmo waayo ibraahim xasan daadure iyo caashi ibraahim aadan caashuud oo idinkaga tegaya
buraaqdii rasuulka buweysaa dahay kama baaqahay buraaqdii rasuulka buweysaa dahay kama baaqahay baashaalkaadiyaanu bukaa baxsanee igabaanihe baashaalkaadiyaanu bukee inaabage inasxab
baasimadinaa berigii burhaananka waayo baad waa ka go'aahe beriga
beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaar bilane
baasimadinaa berigii burhaananka waayo baad waa ka go'aahe beriga
beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaar bilane
baciid baad ka soo barayey oo beer barwaaqa kaa tagay baciid baad ka soo barayey oo beer barwaaqa kaa tagay kala aanu boodbooda barqada beerey bulo iyo la dheele kala aanu boodbooda barqada beerey bulo iyo la dheele
beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaa bilane
bacsiimadhina berigii burhaananka waayo obaad waa ka go'aae beriga
beerka i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaa bilane
bacsiimadhina berigii burhaananka waayo obaad waa ka go'aae beriga
bisha ii bokolka nuur badane biriqdooy boqol iiga roo bisha ii bokolka nuur badane biriqdooy boqol iiga roo boqortii bilcaanta aad tahay badalkaada ma soo baxaaye boqortii bilcaanta aad tahay badalkaada ma soo baxaaye
bacsiimadhina berigii burhaananka waayo baad waa ka go'aae beriga
beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaa bilane
bacsiimadhina berigii burhaananka waayo baad waa ka go'aae beriga
beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaa bilane
biyihii jannaad burqaaya iyo baxe saaf soo baxaaye biyihii jannaad burqaaya iyo baxe saaf soo baxaaye ambaariyo ku baldhigaye beerka badbaadaday waaye ambaariyo ku baldhigaye beerka badbaadaday waaye beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaa bilane
bacsiimadhina berigii burhaananka waayo baad waa ka go'aae beriga
beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaa bilane
bacsiimadhina